maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada waxaa si rasmi a ugu dhawaaqay golaha guud ee qaramada midoobe lix iyo labaatankii nofembar laba kun iyo toddobadii iyadoo la doortay labaatanka februari in lagu xuso sannad walba tobankii juun laba kun iyo sideedii hay-adda shaqaalaha adduunka ilo waxay si midaysan u ansixisay baaqa cadaaladda bulshada ee loogu talagalay caalamiyeenta cadaaladda ku salaysan sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii shirweynaha adduunka ee horumarinta bulshada ayaa ka dhacay magaalada copenhagen ee dalka denmark halkaas oo ka badan boqol hogaamiye siyaasadeed ay ku ballanqaadeen la dagaalanka saboolnimada xaqiijinta shaqo abuurka buuxa iyo dhisidda bulshooyin xasiloon oo nabdoon waxaa kaloo ay isku raaceen in horumarka bulshada uu diiradda saaro danta iyo wanaagga dadka bishii februari laba kun iyo shantii dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobe waxay dib u eegis ku sameeyeen baaqa copenhagen iyagoo ka dooday siyaabaha lagu sii horumarin karo cadaaladda bulshada lix iyo labaatankii nofembar laba kun iyo toddobadii golaha guud ee qaramada midoobe wuxuu si rasmi a ugu dhawaaqay labaatanka febraayo inuu noqdo maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada taasoo markii ugu horreysay la xusay sannadkii laba kun iyo sagaalkii shirweynihii adduunka wuxuu adkeeyey in horumarinta bulshada ay tahay in lagu saleeyo cadaalad midnimo iswaafajin iyo sinaanta gudaha iyo dibadda cadaaladda bulshada sinaanta iyo cadaaladda waa qiyaan aasaasi u ah bulshooyinka oo dhan dowladaha ayaa mas-uul ka ah xeer iyo siyaasado sare u qaadaya cadaaladda bulshada xeer qaran gobol iyo heer caalami ah si loo xaqiijiyo fursado shaqo oo siman dhaqaale iyo helitaanka khayraadka dhammaan dadka gudoomiyaha ururka bulshada rayidka hirshabelle seynab maalinta cadaaladda bulshada ee laba kun shan iyo labaatan maxay idinkaga dhigan tahay runtii sida aan u nahay bulshada rayidka hirshabeelle cadaaladda waa mid ugu sareyso boqolkiiba boqol xataa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal mal dhahaay inay bulshada ku dhex dhaqmaan cadaaladda boqolkiiba boqol ayaa lagu baahanyahay sababtoo ah bulshada dhowr nuuc ay u kala baxdaa waxay u kala baxdaa ganacsatay u kala baxdaa waxay u kala baxdaa beeraaley u kala baxdaa waxay u kala baxaan xoolaaley u kala baxaan waxay u kala baxaan arday waxay u kala baxaan dad shaqaysto waxay u kala baxaan dad naafo ah oo curyaamo ah dad indhoolayaal ah sidii masaakiintii oo kale haweenkii oo kale boqolkiiba konton iska ahaa marka intaba waxay u baahan yihiin cadaalad inay helaan waxaasoo dhan waxay hoos imaanayaan cadaaladay hoos imaanayaan boqolkiiba boqol bulshada rayidka waxaa muhiim u ah meel kasto dhan kasta inay cadaalad ku helaan kusimaha maxkamadda degmada jowhar garsoore maxamed cabdulaahi waa maxay mawduuca maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada laba kun shan iyo labaatan waxaan u kala qaadaynaa laba arrimood mawduuc caalami ah iyo mid diini ayaan u kala qaadaynaa ugu horeyn waxaan ku horumaraynaa middeena diinta islaamka شرعه اسلامكو كن افر بقول iyo soddon iyo dhowr sano ka hor ama afartan dhowr sano ka hor ayay cadaaladdu ka hadashay mowduuceeda iyadoo ilaahay qur-aankiisa uu ku leeyahay ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan marka cadaaladdu annagu waxay noogu jirtaa boosaska hore sharca islaamka ahaan taas waa taas markii aan usoo laabto su-aasha qaybteeda yacni dhankeeda caalamiga ah waxay noqonaysaa labaatankii febraayo waxaa loo aqoonsaday maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada taasoo lagu dhiirigelinayo dadaalada lagula dagaalamayo saboolnimada iyo takooridda iyo xuquuqda aadanaha ugu dambeyn maxamed aadan oo ka tirsan howlwadeennada wasaaradda cadaaladda maamulka hirshabelle waa maxay maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada mawduuc waxa weyn waa mawduuc weyn oo caalami ah oo maalin caalami ah oo dunidoo dhan laga wada xuso shan labaatanka waa xoojinta ka qaybgalka isku xidhka farqiga in la helo cadaaladda bulshada in la helo waxaa bilaabay golaha guud ee qaramada midoobeed ayaa aasaasay maalintan caalamiga ee cadaaladda bulshada waxaana ugu horeysay maalintii ugu horeysay ee la xusay sanadkii ugu horreeyay waxay ahayd labaatankii februari labada kun iyo sagaalkii muhiimadeeda waxa waaye in maalintaas loo aqoonsaday maalin caalami ah oo ay bulshadoo dhan bulshada cadaaladda loo bixiyey taas oo lagu dhiirigelinayo cadaaladda laguna dagaalamayay saboolnimada iyo takoorka iyo xuquuqda aadanaha human rights waxa loo yaqaano maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada waxaa laga xusaa adduunka oo dhan labaatanka februari sannad walba maalintan waxay ujeeddadeedu tahay in la iftiimiyo muhiimadda ay leedahay in la dhiso bulshooyin sinaanta ku dhisan lana xoojiyo dadaalada lagula dagaalamayo cadaaladdarada iyo hubinta la'aanta shaqo oo khatar ku ah daryeelka bulshada